إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mujaahidiinta ansaaru sharaaca ayaa ku dhawaaqay geerida amiirkii guud ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa talooyin iyo kelimaad dhexalgal ah ka jeediyey munaasabad uu guddiga maaraynta fatahaadaha ee walaayaadka islaamiga kusoo bandhigay waxqabadkiisa kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka kunyabarow ee walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose maktabka dacwada ee walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowlad diini ah u soo xiray ku dhowaad lixdan macallimiin ah mas-uuliyiin kenyaan ah ayaa shil ku galay ismaamul ka tirsan kenya dowladda xabashada etoobiya ayaa ka hadashay sababta ay ciidamadeedu u joogaan soomaaliya iyadoo aad u baxdishay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran mujaahidiinta ansaaru sharaaca ayaa ku dhawaaqay geerida amiirkii guud ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab maxamed cali aadan ayaa ka waramaya aad baad u mahadsantahay haashim mu-asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa habeenkii xalay baahisay bayaan maqal iyo muuqaal ah oo uu jeedinayo sheekh web assuudaani oo kamid a hogaanka mujaahidiinta ansaaru shareeca ee kaasoo lagu soo gudbinayo khabar la xiriira geerida sheekh abilmaqdaad alkindi khaalid baadarfi oo ahaa amiirkii guud ee mujaahidiinta tandiimka qaacidatul jihaad ee dhulka jasiiratul carab bayaanka muuqaalka ah oo la daawan karo qadar afar iyo toban daqiiqo iyo ilbiriqsiya ah ayaa waxaa lagu soo gudbiyey khabarka la xiriira geerida sheekh khaalid baadarfi iyadoo sidoo kale lagu iclaamiyey amiirka cusub ee uu yeelanaya tandiimka qaacidatul jihaad ee dhulka jasiiratul carab bayaanka waxaa lagu sheegay in sheekh khaalid baadarfi uu ka mid yahay dadkii saabiqiinta ahaa ee ajiibay jihaadkii afghanistan isagoo halkaasi kula kulmay sheekh usaama bin laadin amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida waxa uuna intaasi kadib kusoo laabtay dalka yemen intii uu yeman imaanin waxaa gacanta ku dhigay oo xiray xukuumadda shiicada ah ee iiraan iyadoona kusoo wareejisay xukuumadda yemen ilaa ugu dambeyn ay suuro gashay inuu shiiqu xabsiga kasoo baxo intaasi wixii ka dambeeyey waxa uu sheekh khaalid baadarfi noqday mas-uulka wilaayada abyan ee dalka yemen waxaana mar kale uu galay xabsiga xukuumadda yemen isagoo halkaasi ku xirnaa muddo ku dhow lix sano waxaana allaah qadaray in weerar iqtixaam ah oo ay mujaahidiinta ku qaadeen xabsiga uu shiiqu ku xirnaa lagu soo furto sheekh khaalid baadarfi iyo boqolaal kamida mujaahidiinta kadib markii ay mujaahidiinta xabsiga kasoo daayeen waxa uu sheekh khaalid baadarfi noqday afhayeenka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab isagoo muddadii uu ahaa afhayeenka jeediyey kelimaad iyo bayaanaad muhiim ah oo kasoo baxay tandiimka qaacidatul jihaad faraciisa dhulka jasiiratul carab sheekh khaalid baadarfi ayaa howlo badan oo muhiim ah kasoo qabtay mujaahidiinta alqaacida waxaana kamid a inuu noqday mas-uulka wilaayada xadramood kormeeridda lajnada iclaamka ee mujaahidiinta iyo mas-uulka qadaha ee ansaaru shareeca ilaa ugu dambeyn uu shiiqu noqday hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kadib istishaadka sheekh qaasim arriimi oo uu maraykanku ku dilay duqeyn uu ka geystay dalka yemen sheekh khaalid baadarfi ayaa lahaa mu-alafaad iyo duruus dhexalgal ah oo uu jeediyey muddadii uu jihaadka ku jiray kuwaasoo uu dhinacyo badan kaga hadlay oo ay ka mid yihiin usuusha lagula tacaamulayo ahlu bidca iyo kuwa mukhaalifiinta ah isagoo sheekha xujada ku oogay dadka qaacidiinta ah ee jihaadka ka fadhiya bayaanka kasoo baxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab waxaa lagu shaaciyey amiir cusub oo ay yeelanayaan mujaahidiinta ansaaru shareeca waxa uu sheekh ubeeb assuudaani sheegay in kadib kulan ay yeesheen majliska shuurada ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ay ku go-aamiyeen in hogaamiye cusub uu mujaahidiinta u noqdo sheekh abileyth sacad bin caadif alcawlaqi كما نعلن لأمتنا المسلمة عامة أنه بعد أن اجتمع مجلس الشورى للجماعة فقد تم اختيار الأخ القائد أبي الليث سعد بن عاطف العولقي أميرا لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب خلفا للشيخ ابن مقداد خالد باطرفي رحمه الله تعالى سائلين الله عز وجل أن يجعله خير خلف لخير سلف ويفتح على يديه قلوب العباد وأطراف البلاد وأن يعينه ويرزقه الإخلاص ويلهمه الرشد والسداد والصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صادر عن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب xoga intaan ka faahfaahsan waxaan dhegaystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna dambe insha allah ندفن الأحباب نأسى إنما نتحدى نحتذي وجه المحال مذ بدأنا الشوط جوهرنا الحصى بالدم الغالي وفردسنا الرمال وإلى أين عرفنا المبتدى والمسافات كما ندري طوال ليس ذا بدء التلاقي بالردى قد عشقناه وأضنانا وصال وانتقى من دمنا عمته واتخذنا وجهه النار نعال نعرف الموت الذي يعرفنا مسنا قتلا ودسناه قتال وتقحمنا الدواهي صورا أكلت منا أكلناها نضال موت بعض الشعب يحيي كله إن بعض النقص روح الاكتمال ها هنا بعض النجوم انطفأت كي تزيد الأنجم الأخرى اشتعال تفقد الأشجار من أغصانها ثم تزداد اخضرارا واخضلال
ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal kula wareegay saldhigga ciidamada dowladda federaalka oo ay ku lahaayeen degmada buulaburda ee gobolka hiiraan dagaal in muddo ah socday ayay halkaas ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana markii dambe ay la wareegeen saldhiggii ciidamada dowladda federaalk oo ay halkaas kaga sugnaayeen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana gaaray ciidamadii halkaas lagu weeraray ugu yaraan laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay dagaalka ka dhacay saldhigga halkaas sidoo kalena saddex kale looga dhaawacay ciidamada dowladda federaalka looga dilay buulaburde xalay waxaa ka mid ahaa sarkaal lagu magacaabi jiray barre cali xorow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa halkaa kula wareegay hub iyo rasaas kala duwan oo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka hubka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku furteen dagaalka waxaa ka mid ah qoraga r b g ga loo yaqaano iyo rasaastiisa sidoo kale intii howlgalladu ay ka socdeen magaalada buulaburde guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xerada ciidamada jabuutiyaanku ay kaga sugan yihiin buulaburde tiro madaafiic ah ayaa ku howatay xeradii ay ku sugnaayeen jabuutiyaanka ciidamada dowladda federaalka ah oo dib ugu soo laabtay saldhiggii xalay lagu weeraray ayaa waxa ay saaka la kulmeen qaraxyo kala duwan kuwaas oo ay kasoo gaareen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhanka bayna rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada qansax dheere tiro madaafiica ayaa ku howbatay xeradii ay ku sugnaayeen ethoobiyaanka waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamadii ku sugnaa xerada madaafiicda lagu weeraray mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa talooyin iyo kelimaad muhiima ka jeediyey munaasabad guddiga gurmadka fatahaadaha ee walaayaadka islaamiga kusoo bandhigay waxqabadkiisa kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka kuuya barow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder waxaa la beeyey qaybta labaad kelmadihii laga jeediyey munaasabad ay guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo bandhigayeen waxyaabihii ay u qabteen dadka soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha kelimadahan ayaa waxaa jeedinaya qaar ka mid ah culimada iyo mas-uuliyiin kasoo qayb gashay munaasabadani oo ka dhacday deegaanka kunya barow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose kelimadaha laga jeediyey munaasabada ayaa waxay ahaayeen kuwo dhaxalgalla oo dhinacyo kala duwan taabanaya waxaana ay mas-uuliyiinta bogaadiyeen howsha la taaban kara ay qabteen guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn waxaan idinsoo gudbinaynaa qaar ka mid ah kelmadii ay munaasabada ka jeediyeen culimadii kasoo qayb gashay oo ay ka mid yihiin sheekh maxamed axmed balli iyo sheekh maxamed jamaal ikhwaanii fillah xaqiiqiya markaan ka hadalno waxa isu damqada waxa runtii isu naxariista waxa israadiya waa muslimiinta wey mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa tacaatufihim wa taraaxumihim ka mathali اljasadi اlwaaxid nebigaa yidhi calayhi salaatu wassalaam ida shtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru اljasadi bisahri waalxuma ikhwaanii fillah maanta runtii waxaan ogaanay xaqiiqiyan dhabnimo waxaan ogaanay sagaashankii laga soo bilaabo ilaa inta yacnii maaragtay jihaadkan aan weli la tajdiidin hortii hay-ado loogu magac daray samafal iyo gargaar oo gaalo hoggaaminaysaa waddankan soo gaaray oo wax badan ummadda ku fasahaadiyey qaybinta raashinkaasi waxaan kaloo isku dardaarmayna walaalayaal oo aan waxaa weye tilmaamaya arrintaas ilaahay baa qadaray laakiin waxaan leeyahay waxay ku timid waa juhdiga macnaha isqabsashada wadajirka isku xirnaanta ayay arrintaasi ku timid walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan watacaawanuu cala albiri waataqwa marka la hirgeliyey waxaana ka dhashay walaalayaal waxaan kaloo walaalayaal xusid mudan wadajirku ahamiyadda uu leeyahay ogaada nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam xadis wuxuu ku yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacdan xadiidkaas markay culamadu fasirayaan kalbunyaan dhis oo kale weeyaan culimmadu waxay leeyihiin waa tashbiihu lmacquuli bilmaxsuus bitawdiix macnaha tashbiihu lmacquuli bilmaxsuus macnaha waxaan fahmaynaa wada jirku wanaagga uu leeyahy caqliga lagu fahmaya laakiin waxaa lagu miithaaliyey dhistii siduu tiirba tiirka kale dhagaxba dhagaxba kale bulukeetiya bulukeeti kale macnaa siday manaa washabaka bayna asaabici saasaa nebigu faraha isku dhexgeliyey marka maxaa saa loo leeyahy waa litawdiix in dadka macnaha wadajirku mudnaanta uu leeyahay walaalaya wadajirku mudnaanta uu leeyahay sidoo kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid a nuqabadii lagu casuumay kulanka
geeka una xafladee roogno oo nicmo ah aan aka kora oo nicmo oo xaflad oo la kawiinayaaw oo nicmadii iyo barwaaqooyinkii ilaahayna sii la kawiinahay xaflad eh oo abaarihii laha ku bilaabo oomankii biyaha waraabintii hatanka dambayti gurmudkii oo fatahaadaha intaas bacdi waalayaal wixii meeshaan aan ku isugu nimid xalfadan barakaysan oo sharafta leh waa isku duubnaan iyo midnimo iyo arrin aad u ballaaran waaye arrintaas oo ay soo qalqaalisay xarakadeenna oo isku filnaan ah oo inaanna gaalo gacan u horsanin ah oo muslimiintu ayadu isdeeqdo waana waxaa lagu gaaray guul weyn ayaa lagu gaaray waxaan leeyahay arrintaas ayada ah ilaahay baana makeniyey bismi illaahi alxamdulilah tan marka u horreysa allah ayaan u mahad celinayaa dad muslimiina naga dhigay xafladdan qiimaha badan leh nagu kulmiyey howlihii la soo maray noo fududeeyey na garansiiyey inaan maaragtay w f b iyo s r c ka maaranno oo annagu aan isku gurman karro allihii na garansiiyaa mahad dhammaanteed leh tan kale allihiina garansiiyey gaalada maraykan u tuwan yahay inaan la diriri karro oo iska dhicin karro oo maaragtay allihiina garansiiyey oo sida dadka qaarkiis ama dowlado carbeed ama soomaalida qaarkeed naga badbaadshay inuusan noo dullaysan gaalo noo dullaysan allahaasaa mahad leh guddoomiyaha guddiga ganacsatada wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka cabdullaahi xasan ibraahim ayaa ka mid a dadkii ka hadlay munaasabadani walaalayaal xafladan kolley sidaa la socotaan wax walba horta waxay leeyihiin waxaa ugu horeeya camalkan jihaadka ayaa aabbow ah marka koowaad waxaan isfaraynaa jihaadka inaan taageerno naf i maalba aan ku taageerno meel fiicanuuna marayaa haddii jihaadkan iyo islaamkan iyo waxaan aysan jiri lahayn waxaanoo dhan ma dhici lahayn oo awooddan iyo iskaalmaysigan iyo isku kalsoonidan lama heli lahayn waxaa ilaahay mahaddiisa oo meesha ka soo baxayd arkaysaan laga soo bilaabay xilligii abaaraha in dadku muslimiinta ay iyagu isku filnaan hayaan sidaad arkaysaan ayagoo owel gaalo iyo hay-aday wax soo qaadeen oo kaniisad laga soo aruuriye unbay ahayn waxna aan dhahaynay hay-ad hana soo gaarto oo aan gacmaha u taaganaynay ilaahay baa naga kaafiyey fuma waxaa naga kaafiyey xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan leenahay inta dhiman guulo waaweyn ilaahay hana sii ayaan leenahay hana xoojiyaan leenahay munaasabadan ayaa waxayeed mid ballaaran oo lagu soo bandhigayey howlihii shaqeeya guddiga gurmadka fataadaha ka qabtay wilaayaadka iyadoo ay kelimaad jeediyeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta guddiga iyo sidoo kale mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabadda maktabka dacwada ee walaayada islaamiga ah shabeellada hoose ayaa dowladda ini ah u soo xiray ku dhowaad lixdan macallimiin ah faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli dowradan oo uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxa uu usoo gabagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka ee degmada ogunji iyo deegaanada hoos yimaada ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose dowradan oo socotay muddo lix bilood ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay konton iyo toddoba macallin oo dhigta dugsiyada qur-aanka iyadoona ay ku qaateen duruusyo kala duwan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah macallimiinta oo ka warbixinaya waxyaabihii ay dowrada kusoo qaateen inta ay dowrada socotay mukhtaar siiga yuusuf tuulada gunji xafladaha ka jira oo dooro lix bil la suhay oo hadda la soo gogobeyey dowladda waxay ogtahay kutubo la baranayo oo kaa ka mid ah tafsiix ah tafsiix ah iyo hidaaya mustafiid warjuudat almanahiya iyo hidaayat almustafiid ah, iyo abi isxaaq konton iyo toddobo macalin alxamdulilah alxamdulilah ilah maad iskale oo culamanoo keenay oo naga saxdo waxbarashadii iyo tajwiidkii iyo wax aan u baahnayn culamadii naga saxday alihii noo keenay maad iskale alxamdulilah uga eeya macalin maleele walaal waxaa ka dhacay waxbarasho ballaaran culimmadii oo meesha degmada janaale joogtay in hal meel laisugu wada keenay qadir lix bil ahaan oo la wada keenaya culimmada ayna waxbartay sidoo kale waxa ay macalimiinta soo bandhigeen duruustii ay dowrada kusoo qaateen يقول راجر رحمة الغفور دوم سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد بالسهول والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب dowladda kitaabo oo ka qaadanay hidaayat almustafiin ka qaadanay duruur muhimiya ka qaadanay tasiix qur'aana ka qaadanay ina guul ilaahay u siiyo ayaa ilaahay u baryayna ina guul ilaahay u siiyo ilaahay ilaahay u baryayna maya oo ay horeysaa waa rabnaa si si aad iyo aad waa rabnaa si deg deg waa rabnaa in oo noo soo celiyaan muslimiinta iyo wadaadin meesha inay noo soo celiyaan mar kale waa rabnaa maktabka dacwada wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dadaal dheeraad ah ku bixiyey dowraadka uu u qabanayo macalimiinta wax ka dhigto madaarista qur-aanka iyo goobaha kale ee waxbarashada mas-uuliyiin kenyaan ah ayaa shil ku galay ismaamul ka tirsan dhulka kenya maxamed ciise ayaa ka waramaya shil diyaaradeed ayaa laga soo wariyey inay galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya kaasoo ka dhacay ismaamulka baringo diyaaraddan shilka gashay ayaa la soo wariyey inay ahayd nooca sida qumaatiga u kaca diyaaraddanna waxaa la socday wasiirka wasaaradda waddooyinka gaadiidka iyo howlaha guud sidoo kale mas-uuliyiinta kenya ee diyaaradda la socday waxaa ka mid ah guddoomiyaha guddiga agaasimaha maamulka garoommada diyaaradaha shilkan ayaa dhacay xilli diyaaradda isku dayeysay inay ka duusho garoon diyaaradeed waxaana la soo wariyey inuusan jirin khasaare nafeed walow uu jiro burbur xooggan oo soo gaaray diyaaradda maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale uu shil diyaaradeed oo khasaare geystay uu ka dhacay gudaha shilkaas oo ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda kenya waxaa ku dhintay ugu yaraan laba duuliyo wuxuuna shilkaas yimid kadib markii ay isku dhaceen laba diyaaradood dalka kenya waxaa marar badan laga soo tabiyey dhacdooyinka la xidhiira shilalka diyaaradaha kuwaasoo ay dad badani ku dhinteen sidoo kale dalkan waxaa ka dhacay shilal gaadiidka dhulka kaasoo si xiriir ah loogu soo tabiyo gudaha kenya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda xabashada ethoobiya ayaa ka hadashay sababta ah ay ciidamadeedu u joogaan soomaaliya iyadoo aada u bahdishay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya markii ugu horeysay dowladda xabashada etoobiya ayaa ka hadashay sababta ay ciidamadeeda duulaanka gardarrada ah ugu joogaan dalka soomaaliya etoobiya oo colaad soo jireen ah ay kala dhexayso muslimiinta ku dhaqan geeska qaaradda afrika gaar ahaan soomaalida ayaa ka shanqarisay in ciidamadeedu ay gacanta ku hayaan dhul baaxad leh oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaalida xabashida oo tobankii sano ee lasoo dhaafay sheegan jiray inay dalka ku joogaan shaarka howlgalka midooda afrika hadda waxay sheegayaan in si iskeeda ah ay ku joogaan dalka soomaaliya madaxda etoobiya ayaa siyaabo kala duwan u jeediyey hadallo ay qarsan jireen tan iyo markii ay duulaanka qaawan kusoo qaadeen dalka hogaamiyaasha xabashida oo isku dayay inay sharciyad baadil ah u raadiyaan heshiiskii xaaraanta ahaa oo muuse biixi ugu saxiixay badda soomaaliya ayaa ka shanqarinaya in ciidamadooda lagu gumaadayo soomaaliya ay xaqiijinayaan hadaf ah inay qabsadaan bad iyo berri intaba xilli ay xukuumadda adisababa isku diyaarinayso fulinta heshiiskii xaaraanta ahaa oo ay la gashay muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka somalilan ayay saraakiisha ciidamada etoobiya ku faanayaan gumaysiga ay ciidamadooda ku hayaan shacabka soomaaliyeed taliyaha guud ee ciidamada etoobiya birhanu julla ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta xabashida wuxuu ku sheegay in etoobiya ay haysato boqolkiiba lixdan dhulka soomaaliya haddii ay ciidamadooda kala soo baxaanna ay xukuumadda muqdisho burburayso birhanu julla ayaa carbaabay in gobollada iyo magaalooyinka ay ciidamadooda uga sugan yihiin soomaaliya iyagu maamulaan islamarkaana maamul goboleedyada iyo shaqaalahooda ay ku qasbanaanayaan inay hore u sii raacaan ciidamada etoobiya haddii ay go'aansadaan bixitaan taliyaha xabashida ayaa bahdilaya xasan gurguurta uu ku tilmaamay madaxweyne aan maamulin meel ka baxsan magaalada caasimada ah ee muqdisho oo mas-uulka ugu sareeya ciidanka etoobiya ayaa qiray in weerarada laayaanka ah ee uga imaanaya shabaab almujaahidiin ay khasaaro culus gaarsiiyeen ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan gudaha soomaaliya wuxuu carbaabay in etoobiya ay tahay midda keliya ee shabaabulmujaahidiin ka difaacaysa xukuumadda uu hogaamiyo xasan gurguurte wuxuu si cad u sheegay in haddii etoobiyaanka dalka isaga baxaan xukuumadda filla soomaaliya ka jirto wakhti kooban ku burburayso
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሶማሊያ ግዛት ላይ የሶማሊያን ግዛት 60 ፐርሰንት ያዝነው እኛ ነን። ይሄ ቆዳ ስፋቱ አለ አይደል? አትሚስ የሚባል ciidanka dowladda etoobiya waxay gacanta ku hayaan lixdan boqolkiiba dhulka soomaaliya iyo amniga waddanka waa marka laga hadlayo baaxadda dhulka sidaad ogtihiin ciidamada atmis waxaa awood loo siiyey inay maamulaan waddanka oo dhan laakiin annagu waddanka lixdan boqolkiiba ayaan haysanaa waxaase laga yaabaa in tiradaasi ay hadda wax iska beddelaan maadaama aan kismaayo ka soo baxnay dowladda federaalka ee soomaaliya inay xarunteedu ahaato muqdisho annaga ayaa ka dambeynay tusaale haddii ciidamada etoobiya ay go-aansadaan inay isaga baxaan soomaaliya uma malaynayo inay sii jiri doonto dowladda federaalku ay muqdisho sii fadhihi doonto sannado badan ayaan difaacaynay dowladda soomaaliya al-shabaab waxaan ka aaminsannahay koox argagixiso halis badan oo ka dhana bani aadamnimada al-shabaab waa urur argagixiso oo ay tahay dowladaha la dariska ah iyo caalamka ay si wada jir ah ula dagaalamaan annagu ka etoobiyaan ahaan waxaan dadaal dheeraad ah ku bixinnay sidii aysan al-shabaab gacanta ugu dhigi lahayn soomaaliya oo waa aan difaacnay dowladda muqdisho ka jirta
taliyaha ciidanka etoobiyaanka ayaa fadeexadeeyey maamul goboleedyada wuxuuna sheegay in xabashida la-aanteeda aysan sii jiri karin isagoo soo sardiyey cataw dhowr jeer ah oo uga yimid oo ahaa in ay ku dhaheen haddaad ciidamadiina la baxdaan horay ayaan idiin sii raacaynaa sababtoo ah al-shabaab iskama difaaci karno ማንኛውም የዓለም ማህበረሰብ አሸባሪ በመዋጋት የጋራ መግባባት አለ ሶማሌ
maamul goboleedyada soomaaliya ka jira waxay ciidanka etoobiya ka aaminsan yihiin kuwo saaxiibo ah oo sugaya ammaankooda oo kalsoonidooda ayaa ah in ciidamada etoobiya la-aantooda aysan ammaan helaynin waxaa isweydiin mudan haddii aan isaga baxno dalka yaa ilaalinayo dadkaasi sababtoo ah maamuladaasi waxay iska dhaadhiciyeen in la-aanteena aysan jiri karin muddo dheer ayay ciidankeena ku tashanayeen oo haddii aan dhahno waan baxaynaa waxay leeyihiin waa idin raacaynaa warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa